galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa galab talaada ah bisha julayna ay tahay afar iyo toban sanadka labada kun iyo labaatanka wararka caawana waxa ugu waaweyn digniinaha ka imanaya in gobolka victoria ay kusii badan doonaan dadka cisbitaalada u gala xanuunka coronavirus new south walesna waxay adkeynaysaa shuruucda si ay u yarayso ama u xakamayso faafka xanuunka coronavirus iyada oo weli kasoo kabsanaysa xanuunka oo ka dilaacay hotelka crossroads hotel ee ku yaala galbeedka magaalada sydney tirada guud ee dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus adduunka oo dhan ayaa hadda gaaray saddex iyo toban milyan waxay qaadatay saddex bilood in hal milyan oo qof uu xanuunku ku dhaco bilowgii faafka xanuunkan balse hadda shan maalmood oo keliya ayay tiradaasu saddex iyo toban milyan gaartay badan shan boqol oo kun oo qof ayaa ilaa iyo hadda u dhintay xanuunka covid nineteen halka dad ka badan toddoba milyan oo qofna ay kasoo kabsadeen madaxa ururka caafimaadka adduunka tetros gebresiesus ayaa fariin adag u diray caalamka waxaa jira ayuu yidhi arrimo badan oo runtii ay tahay in laga walwalo dalal badan oo caalamka oo dhana waxaanu ku aragnaa buu yidhi in kaysaska xanuunku ay kor u kacayaan dadka cisbitaalada xanuunka u galana ay sariirihii buuxiyeen haddaan fariin cad u diro dadka ayuu yidhi dalal badan ayaa runtii waddo khaldan ku socda caabuquna waa cadowga koowaad oo aanu leenahay laakiin tallaabooyinka ay qaadayaan dalal badan arrintaasi kama turjumaysa ayuu yidhi danta keliya ee viruskan ama caabuqu uu leeyahay waa inuu dadka ku dhaco fariimaha kala duwan ee ka imanaya hogaamiyaasha kala duwanna waxay wiiqaysaa ayuu yidhi jawaabta laga bixinayo caabuqan tirakoobka u dambeeyey ayaa sidoo kale muujinaya in caabuqu uu si xawliya ugu sii kordhayo dalalka latin america maamulayaasha gobolka victoriana waxa ay ka digayaan in gobolku weli uusan gaarin kaysaskii ugu badnaa ee xanuunka inkastoo tirada dadka caabuqan uu ku dhacay ay ka yarayd laba boqol oo qof shalay oo isniin ahayd victoria ayaa hadda waxaa joogaa kun qof oo xanuunka qaba toddobaatan iyo laba qof ayaa cisbitaalada xanuunka ugu jira halka toddobiyo toban ka mida dadkaasi ay ku jiraan qeybaha xaaladaha degdega ee cisbitaalada bashaar huuli oo ah cayaartooy cayaaraha cayaaraha a f l-ka ahna nin muslima una cayaaro kooxda essendon ayaa sheegay ama shaaciyey in hooyadiis ay ka mid tahay toddobiyo tobanka qof ee xaaladda degdega cisbitaal ugu jira maer huuli ayaa ka codsaday bulshada muslimiinta ee melbourne inay qeyb ka qaataan sidii arrintani loo xakameyn lahaa waxaana uu sidoo kale uga digay dhammaan shacabka australia inay isdhigtaan qoyskayga waxaa saameeyey ayuu yidhi xanuunka covid nneteen howl arrin adag ayaana soo marnay hooyaday ayuu ku dhacay buu yidhi haddana waxa ay ku jirtaa qeybta xaaladda deg dega ee cisbitaalka waxaana la siinayaa daawooyin culus ayuu yidhi kooxda xaaladda deg dega ee cisbitaalka ayaa xanaaneynaya waxaan doonayaa ayuu yidhi in qof walba uu qeyb ka qaato siduu u badbaadin lahaa isaga iyo qoyskiisa waxaana rajaynayaa buu yidhi in dadku fikirkooda ku aadan covid nneteen ay wax ka bedelaan ka fakara ayuu yidhi waxyaalaha gobolkan bulshada muslimiinta oo uu qabtay marka fadlan qeybtaada samee ayuu yidhi ama ka qaado arrintan ayuu yidhi fariintanna waxaan u duubaya ma aha inaan lacag ku qaadanayo ee waxaan u samaynayaa ayuu yidhi bulshada gobolka new south walesna waxay dib u eegayaan khafiifinta xanibaado ay doonayeen in markaasi la qaado arrintan ayaa qeyb ka ah sidii loo xakameyn lahaa xanuunka coronavirus iyagoo weliba si gaara isha ugu haya xaaladda ka jirta gobolka victoria australia ayaa hadda waxaa xanuunku uu ku dhacay ilaa bilowgii dad gaaraya toban kun oo qof new south walesna waxay isu diyaarinaysaa inay dib uga noqoto go-aamo hore ay ku gaartay khafiifinta xanibaadaha gaar ahaan kuwa saaran baababka ama baararka khamriga laga cabo dowladda ayaa la filayaa maantoo talaadaha inay ku dhawaaqdo in la yareynayo dadka buukin garaysan kara markaasi baababkaasi oo horey loogu talagalsanaa in tobantii la gaarsiiyey haddase dib loogu celinayo toban sidoo kale xarumaha waaweyn ayaan loo ogolaan doonin inay qaabilaan dad ka badan saddex boqol oo qof iyadoo weliba lasoo rogayo shuruuc adag oo ku aadan nadaafadda iyo weliba in dadka laga qaado macluumaadkooda sida telefoonka iyo magacyadooda waa dadka soo gala goobahaase dhanka kalena ku dhowaad kun ka tir ciidanka qalabka sida ee dalkan australia ayaa ka caawinaya gobolka victoria dagaalka ay kula jirto xanuunka covid nineteen sarkaalka ugu sarreeya arrimaha caafimaadka gobolka victoria bret sutton ayaa sheegay in inkastoo tiradii shalay ay yarayd haddana hadda aan la oran karin ayuu yidhi in xaaladda la xakameeyey waxaan jeclaan lahaa ayuu yidhi inaan arko hal asbuuc oo tiradu ay hoos u dhacayso inta aanan dhihin runtii dariiq fiican ama waddo saxa ayaanu ku socnaa waxaa sidoo kale khasab looga dhigayaa shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha lagu daryeelo dadka waayeelka ee melbourne inay xirtaan bahalka afmeerka la yiraahdo amaba maaskiga kadib markii taladaas ay bixiyeen guddi caafimaad oo federaala arrintan ayaa macnaheedu noqonayaa in afar milyan oo maaskiya ah loo diri doono ama la siin doono siddeed boqol oo ka tirsan xarumaha dadka waaweyn lagu hayo chinana waxay digniin culus u dirtay dalka australia iyadoo sheegtay iyadoo u sheegtay inay joojiso faragelinta ay ku hayso arrimaha hong kong tan ayaa imaneysa kadib markii australia ay toban kun oo muwaadiniinta reer hong konga oo australia degan ay u ballan qaaday in la siin doono sharciga joogtada ee dalkan australia dowladda australia ayaa ku dhawaaqday tallaabadan asbuuci lasoo dhaafay iyadoo uga jawaabeysay sharciga cusub ee dhanka ammaanka ee china ay kusoo rogtay hong kong halkaas oo kooxaha u dooda dimuqraadiyaddu ay markaasi wajahayaan cadaadis afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee china ayaa ku eedeeyey australia laba wajiilanimo iyadoo sidoo kale ku dhaliilay inay u cagajuleynayso muwaadiniinta chiniiska ee dalkan australia digniinta china ayaa imaneysa iyadoo nathan law oo ahaa nin u ololeeya dimuqraadiyadda hong kong uu sheegay inuu runtii u wareegayo london isagoo markaasi isaga guuraya hong kong oo horey u hoos imaan jirtay dalka britain arrintaas ayuu ku qoray warbaahinta bulshada dhanka cayaarahana kooxda manchester city oo hore looga mamnuucay ay laba sano inay ka qayb qaadato tartamada waaweyn ee yurub ayaa go-aankaas hadda waxaa tuuray maxkamadda dhexdhexaadinta sboortiga kooxdan ka tirsan premier leaga ayaa hadda xor u ah inay ka qayb qaadato tartanka champion leaga ee sanadka soo socda shadaasha hawada brita oo arbacana magaalada bet waa xoogaa roobab oo sii badanaya sagaaliyo toban digrie adelaide waa cadceed inta badan lix iyo toban digrie melbourne waa daruur qayb ahaan waa daruur shan iyo toban digrie magaalada sydneyna waa roobab marka dambe qaadaya iyo dabaylo lix iyo toban digrie bay gaaraysa halka brisbanena ay cadceed ka tahay weliba labaatan iyo laba digrie intaas ayaan kusoo gabagabaynana wararkeena maanta magacayguna waa xasan jaamac